Deegaanada Jubbaland oo qani ku ah wax soo saarka isla markaana ay maraan webiyo ayaa waxaa sii yaraanaya wax soo saarka beeraha sababo la xiriira wacyiga bulshada ee dhanka beerashada oo hooseeya. Hoos u dhaca wax soo saarka beeraha Jubbaland ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin hay'adaha qaar oo bixiya mucaawinooyin waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo oo sii badanaya iyo cimilada isbedbedelaysa oo saameyn weyn ku yeelatay dalkeena. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo Najiib Bare Salaad ayaa hay'adaha dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn kula dardaarmay in ay bulshada ka caawiyaan sidii ay wax u soo saaran lahaayeen oo aysan caqabad ku noqon tacbashada beeraha iyo wax soo saarkooda.
waxaan rabaa inaan idhaahdo baas aan u jeedinayo hay'adaha aan joojina aidkii emergensiga hadalka waa caddi soo maaha aan joojina aidkii emergensiga aan ka shaqeyna development hay-adaha baaqaas aan u jeedinaya dowladda waxaana ka codsanayaa haddii beero laga shaqeynayo dadka beeraha waxay u baahan yihin waa la yaqaanaaye dadka beeraha waxay u baahan yihin aan siino suuqna aan u sameyno ay wax ku gataan taasaa wax lagu gaari karaa hadduu ilaa idhaahdo hadal badan ma qabo tan labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo haddaan dhul wax soo saar ku wanaagsan haysano wax wax wax tar lehna lagu abuuri karo deegaan wanaagsanna haysano wax lagu abuuri karo kartidiina aan haysano maxaa naga hortaagan waa inaan isweydiino ree jubbalandno waxaan rabaa markii inaan idhaahdo intaasna waa haysanaaye aan dadaalno aan wax soo saaranno gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kismaayo Najiib Bare Salaad ayaa sidoo kale ku baaqay in la joojiyo wax soo saarka dibadda laga soo dhoofiyo si wax soo saarka gudaha dalka loo horumariyo.
doorka marka dowladda ay ku leedahay waa maxay looga baahan yahay doorka dowladda ay ku leedahay waxaa waaye aan yareyno wasiir waxaa fiicnaan lahayd kulankan wasiirkii ganacsigan inaad kasoo qayb geliso aan yareyno cunnada dibadda laga keenaayo si wax soo saarka dalka manfaca uu u yeesho dadka beeraha lehna ay u yeeshaan dhiirigelin waxna looga gato ka ciir bixi mayno inta gacmo shisheey aan hoorsanayno oo dalkeenna wuxuu ilaahay nacfi ku abuuray beera ha noqoto webi ha noqoto bad ha noqoto intaan gacmo shisheeye hoorsanayno ka ciir bixi mayno dalkeenna aan abuurano aanu ku talagalna aanay saaminno intaas itaa idinka codsanayaa